muddadii cawisnimo waxaa ka dhacay wajaale dab weyn oo maaragtay baacad weyn leh waxa weeye khasaare weyn oo geystay guud ahaan wajaale qayb ka mid a oo waxa weeye marka loo qaybo ganacsiga guud ahaan wajaale boqolkiiba soddon ayuu khasaare weyn soo gaadhay khasaare yar ma aha waa khasaare qadar leh oo qorneed bay ahayd ilaahay xamdii waa la xakameeyey khasaarihii ciidanka debdemiska aad iyo aad bay ugu mahadnaqanaa dadaalka iyo kartida ay la yimaadeen kuwa somalilan iyo kuwa dawaladagaanka soomaaliyeedba guud ahaanba waxa weeye ilaahay baan ugu mahadnaqanaa guud ahaan horta marka hore marka hore waxaanu halkan la qaybsanaynaa murugada tiiraanyada leh dadweynaha ganacsatada reer wajaale ee caawa hantidooda halkan ku burburtay waxaanu leenahay ilaahay haynaga samirsiiyo cawil khayr qabana haynugu bedelo runtii masiibo wey baalan ka dhacday sidanu goorjoogu nahay waxaan markasta u mahad celinaa inta dareenka bulshada reer wajaale caawa la damqatay ee muujisay walaalnimada ee u soo gurmatay ha noqdaan waddamada jaarkaa iyo gudahaba runtii ma qumana in mar kasta gurmad deg dega aynu samayno hadda maalin meel loo gurmado jijigaynu ogeyn hargeysaynu ogeyn wajaalaynu mar hore ogeyn iminkaynu wajaale joognaaynu arkana masiibada iyo baaxadda dhacday waa in daraasaad dhaba la sameeyaa waxaa halkan ku burburay hanti badan oo lagu qiyaaso boqolkiiba soddon ama ka badan hantidii reer wajaale waxaa albaabada soo xidhay oo ganacsigoodii caawa gaballu dumay kumanaan qof oo lacaga tiro badan oo ay ku ganacsan jireen halkan ku waayey waxaa albaabada soo xidhay in badan oo ka xamaalan jirtay suuqan oo noloshooda ku xidhnayd waxaa lagu waayey wax badan oo sannado badan iyo muddo badan la kaydinaya oo la shaqaynayey uma baahna oo keliya inaynu halkan caawo dabkii oo keliya ka hadallo waxaynu u baahan nahay in loo diyaargaroobo oo la ysku diyaariyo dadka albaabada soo xidhay sidii loo caawin lahaa sidii loogu gurman lahaa sidii gacan walaalnimo oo muslimnimo oo soomaalinimo loo gaadhsiin lahaa walaal waxaynu u baahan nahay dadka in fadhiga looga kaco iyagoo khasaaraha iyo cadadka uu leeyahay aan dib ka soo sheegi doonno muhiimaddu waa sidii dadkan loogu kaalmayn lahaa weeyi dadkeenna siiyey maantana allihii lahaa unbaa dib u qaatay marka hore guud ahaan waxaan shacbiga si reer wajaale ganacsatada iyo shacbiga somalilan shacbiga soomaaliyeed oo halkan ahayd xudun ganacsi oo soomaali oo dhan ay ganacsi ku ahayd maanta runtii qadar tiro ah oo waxa weeye ka mid ah magaaladii ganacsiga maanta ay baaba'day waxaan samiriya maanu guud ahaan ka siinaynaa ummaddaasi iyo ummaddii macaamiisha u ahayd runtii ee ku xidhnayd oo maanta deegaamo ballaadhan looga iman jiro oo waxa weeye suuq waayey waxaan leeyahay ilaahay ha ka samirsiiyo